ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ika degmada jowhar ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaano hoostaga degmada maxadaay ee gobolka shabeellaha dhexe iyo degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan in la joojiyo dagaalkaasi qaarkood ayaa tilmaamay in xilligan aan loo baahnayn in dagaal beeleed uu ka dhaco gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe waa kuwan qaar ka mid ah ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo ka degmada jowhar oo arrimahaasi ka hadlay laba beeloodoo walaale ah oo maxaan ku idhaahdaa waxaan maclo ahayn deegaan iyo beere la tabcaaya isku haysta inta ku dhex jirta oo nabadda ka dhex wadana waa taageeraynaa annagana ka haween ahaan hooyo maxaan ku idhaahdaa waa xanuun badan tahay wiilkeedaa ku dhimaa walaalkeedaa ku dhimahaya ninkeedaa ku dhintowaayo colaad wiilaa ku dhintama wiilkuma dhasho waxaan u soo jeedinaa labada dhinac dadka ku nool oo dhaqanka oo ah inay dagaalkaas la joojiyo dhulka waa nagu filan yahay waana naga badan yahay dhul mihiisoo ku heraa laakiin maxaan ku idhahdo qofta hadday kaa tagtay dhul wax ma taro waxaan leenaha baaqaynu ku beegan yahay aan leenaha colaada hala dimiyo colaad wiilaa ku dhinta wiilkuma dhasho waxaan baaq nabadeed ujeedinaynaa colaadda ka soo cusboonaatay gobolka shabeellada dhexe waxaan leenahay colaad wiilaa ku dhinta maayn wiilkuma dhasho si shuruud la-aan ah hooyooyinka baaqaas usoo jeedinaya in lagu joojiyo colaada wax walbo waxaa lagu xallin karaa inaa miiska wadahadalka la tago dhulka waa la yaqaanaa nin walba soohinu leeha soohintiisana way yaqaaniin waxaan marka baaq nabadeed u jeedinaynaa inaa colaada la damiyo walaalayaal idinkoo mahadsan inaad colaadaas demisaan ee cadowga shisheeye aa usoo jeesataan idinkoo isku duuban annagana gabdhihiiniyaa nahay hooyooyinkiiniyaa nahay walaalihiiniyaa nahay wiil hooye oo ka dhimana bal fiiri dhulki waa wiilkii dhulkira oo u doodaya waa aad dishay dhulkiyaa tacbanaya marka wiilka haddii adiga aad dishay dhulkiyaa ula dagaalamee halkalaa sii dishay dhulkiyaa ula dagaalamee walaalayaal taas ma fiicno dhiiggaas inaad joojisiin waan dad muslin ahaan nahay marka waxaan leenahay walaalayaalow dhiigga joojiya annagaa dagaal kale maxaan ku iraadaana heystaa labada dhinacba marka waxaan leenahay walaalayaalow dhiigga joojiya waxaan nahay gabdho walaalihiina ee idiin damaqanayo in aadan maxaan ku irahdaa meesha aadan ku dagaalina ee aadan ku garrugmina meesha wiil kuma dhalanayo dagaal ee wiil ayaa ku dhimanayo dhulka wuu idinku filan yahay maxaan ku irahdaa qof walba soohin ayay leedahay isu imaada miiska hadalka imaada maxaan ku irahdaa hadla maxaan ku irahdaa meel oo hadal u baana gacan uma baana ragow dulmiga iska daaya waxaad dad tiraysiin waa gabdhahayna waxa la wiil tiraayo waa habar soomaaliyeed waxa la nin tiraayo waa habar sooma gabar soomaaliyeed waxa la walaal tiraayana waa gabar soomaaliyeed waxaan idin leehay ilaahay ka baqa dhulkan asoo fidsanaan dhalannay asoo fidsanaanna ka tegaynaa ilaahay ka baqa rasuulka ka baqa nin xabad ku dhinta asoo qabiil u diriraayo ahalu naar waayo naarta ka baqa